bismi illahi raxmaan iraxiim aad iyo aad baa u mahadsantihiin marka ugu horeysa sida aad sheegtay anoo ku jira shaqa maalmeedkaygii caadiga ahaa had iyo jeer wasaaradda warfaafinta iyo qeybaheeda aan aan shaqada kaga hayo ama wasiirka ugu ahay ayaan maanta stuudiyaha idinku soo booqday waxaan ku faraxsanahay runtii hawsha ay wasaaradda hayso shaqaalaha wasaaraddu afar iyo labaatanka saac u hayaan adeega ay u hayaan bulshada soomaaliyeed ee dhinaca wacyigelinta iyo isuraadinta ama istuska danaha ka dhexeeya shacabka soomaaliyeed iyo dowladooda iyo dalkooda iyo diintooda aad ugu adeegeysaan aad iyo aad baan idinku ammaanayaa sidaad sheegtay dowladda soomaliya war-saxaafadeed ayaa wasaaraddu ka soo saartay shalay ama xalay ku saabsan in dowladda soomaaliyeed ka xun tahay in dadkeeda muwaadiniinteeda lagu waxyeeleeyo koonfur africa ama hantidooda lagu boobo oo runtii kacdoonka hadda jira iyo ka horba sanooyinkii dambe mar walba jirtay markaas waxaanu ka codsanay dowladda south africa inay damaanad qaado nafta iyo hantida shacabka soomaaliya ama dadka soomaaliyeed ku nool south africa ee sida sharciga ah ku degan waxaanu sidoo kale la xidhiirnay oo oo amarnay dowladda soomaaliyeed amartay inay ka warhayaan oo u adeegaan ganacsatada soomaaliyeed shacabka soomaaliyeed ee degan south africa safaaradda aynu ku leenahay dalkaas shaqaalaheeda oo aan filayo inay howl fiican hayaan marka arrin nasiib daraa weeye adduunka baryahan dambe meel kastaba ajaanib nacaybka iyo waa wax jira laakiin dowladaha ayaa mas-uuliyaddu saaran tahay inay damaanad qaadaan amniga dadka dalkooda ku nool iyo hantidooda in la badbaadiyo waxaan jecelahay inaan xasuusiyo shacabka soomaaliyeed iyo dadka madowga ee hadda dhibaatada u geysanaya soomaalida soomaalidu south africa iyo dadka madowga inay xornimo helaan inay ka baxaan midabta koorkii soomaalidu waxay ku bixisay dadaal iyo hanti iyo aada u fara badan dhammaan dadka inta badan boqol kiiba sagaashan dadka u doodi jiray dadka madowga uu ka mid yahay menson madela oo uu ka mid yahay tambi beki oo ay ka mid yihiin dad badan oo ku jira golihii dhexe ururkii n c n c halkan bay deganaayeen halkan bay lacag badan ka qaadan jireen shacabka soomaaliyeed cashuurta uu bixiyo ayay lacag ka qaadan jireen noloshooda la xidhiidha ku noolaan jireen waxay ku safri jireen basaboor soomaaliga ayay ku safri jireen soomaaliduna diblomaasiyadeeda ama mishoniskeeda dibadda meel kastay joogaan waxay amranaayeen oo dowladda soomaaliyeed amartay inay qadiyadda midabta koorka south africa ay ay ay ka dhigaan qadiyad soomaaliyeed oo kale in laga joojiyo marka runtii waa dal iyo dad aynu u dhiig baxnay wey waa ka xunnahay inay abaalkii nooga dhigaan inay dilaan dadkii soomaaliyeed inay boobaan hantidoodii laakiin shacab waa dad badan oo maasah waxbaa ka khaldami karaan dowladda ayay tahay inay mas-uuliyadda qaado marka annaku dowladdaan la xidhiidhnay safaaradda soomaliyedna waa la xidhiidhnay waxaanuna rajaynaynaa insha allahu tacaala in in in in ilaahay iidankii ay dhamaato arrintaas ugu dambeyntii wasiir adigoo aada u mahadsan dowladda soomaaliya war-saxaafadeedkan ee wasaaradda warfaafinta soo saartay waxaa aada lagula hadlay si gaar ah muwaadiniinta soomaaliyeed ee degan koonfur africa oo la yiri taxadir dheeri ah inaad muujisaan bal arrintaas iyada ah adoo kusii noo sii sharaxaya dabcan waa waajib weeye markee markii rabshad jirto waa inay waa inay iskaashadaan waa inay taxadiraan oo meelaha fogfog ee ciidamada iyo dowladda gacanteeda ka fog waa inay waa inay ka dheeraadaan oo inta rabshaduhu jiraan aanay aanay teginin magaalooyinka waaweyn meelaha loo an odhar ku jiro amarka iyo kala dambeyntu ay ay shaqaynayso waa inay ku ekaadaan hantidoodana dhulkaas geeyaan dabcan qofka ganacsadaahi meeshii faa'iida ku jirto ayuu aadaa laakiin naftaa ka qaalisan oo naftaa ka horeysa markaa kadib ayaad ganacsi samayn karta markaad nooshahay ayaad faa'iidiya ganacsi samayn kartaa marka gacan kasta oo shacabka soomaaliyeed u baahan yahay waa lala kortaagan yahay waa ogahay madaxweynaha iyo ra-isul wasaaruhu labaduba way la xidhiidheen safaaradda way la xidhiidheen qeybo badan oo ganacsatada soomaaliyeeda way la xidhiidheen dowladdo dhanna waxay ku amran tahay wixii talo ay bixin karto hay-adaha dowladda ee qaabilsan wasaaradda ganacsigu ka mid tahay wasaaradda arrimaha dibadda ay ka mid tahay safaaradaha soomaaliyeed ay ka mid yihiin in dadka soomaaliyeed la caawiyo sidii ay amni ku heli lahaayeen hantidooduna u badbaadi lahayd marka dowladda o dhan baa shaqo ka haysa insha allahu tacala aad baa umahadsan aad baad mahadsan tahay wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo dhaqanka iyo dalxiiska dowladda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed cabdi xayir mareey ayuu ahaa ka dhegeysta halkaasi